Wasiir Ku-xigeenka Wasaaradda Cadaaladda iyo Arrimaha Dastuurka Jubbaland Bishaare Aadan Geedi oo ay weheliyaan agaasimaha guud ee wasaaradda Cabdulaahi Cabdulqaadir Qaanuuni guddoomiyaha maxkamadda Dowley Maxamed Siraaji ayaa magaalada Kismaayo ku soo xiray tobabar ku saabsan wadahadalka aan xanafta lahayn kaas oo loo qabtay Bahda Cadaaladda Jubbaland tobabarka oo socday muddo saddex maalmood ah ayaa waxaa markaasi ka faa'iidaystay qaybaha kala duwan ee laamaha cadaaladda Jubbaland iyadoona markaasi ujeedka tobabarka uu ahaa in la baro xirfadaha wadahadalka nabdoon si markaasi loo xoojiyo habka ay bahda cadaaladdu ugu adeegto bulshada ugu horeyn garyaqaan cabdixakiin daahir axmed oo ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay tobabarka ayaa ka hadlay waxyaabihii ay ku barteen muddadii uu socday tobabarka siminaarkan runtii wax badan baan ka faa'iidnay wadahadallada nabdoon ee aan xanafta lahayn ayaan si fiican ugu barannay dhacdooyinka markii ay dhacaan in maaragtay la indhayneeyo la xogsado si fiican xogtooda loo helo dadka dareenkiisi iyo maaragtay arrimahaas si fiican loo ogaado iyo bulshadu waxay dareemaysa iyo xogaha maaragtay dhex yaalla bulshada dhexdeeda la ogaado baahida meesha taalla iyo baahida maxaan ku idhaahdaa waxan uu ka dhacay ama loo qabo si fiican loo darsoy baahidaas dadkii maaragtay la ogaado wixii ay codsan hayaan iyo maaragtay si fiican loo loo eego arrimahooda markii hawsha la gelayana si fiican dadkii maaragtay labada dhinac aysayey inay lagu simo oo loo cadaalad sameeyo oo dhexdhexaad loo noqdo dhegaysiga iyada oon maaragtay qof kasta isagoo la xushmaynhayo oo la karaameynhayo si fiican loo dhegaysto oo dhegaysigiisa la bogto waxa uu sheeganhayo iyo waxa uu ka doodayo la ogaado kadibna halkaa laga ambaqaado aad iyo aad baan runtii uga faa'iidnay waxaan u mahad celinaynaa wasaaradda cadaaladda oo siminaarkan kadeeta noo soo agaasintay iyo macallimiintii maaragtay hawsha noo haysay wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka jubbaland bishaar aadan geedi ayaa ugu dambeyn tobabarka soo xiray hal magac baan leenaho waxaa la yidhaahdaa bahda cadaaladda intayna kale faraca noqonayna marka sida agaasimaha sheegaba ee c i d di ka soo bilaabanayso ee ku dhammaanayso maxaan ku idhaahdaaye asluubta inta udhexaysa yaa ku jira marka waxaa ku jira maxkamadda iyo qofka la horgeynayo maxkamad yaa qof horgeynaya waxaa horgeynaya xeer ilaalinta oo qofka ku soo oogaysa wixii lagu soo eedeeyey xeer ilaalinta markay qofka soo eedayso garsoorka kuma qasbana waxay xeer ilaalin goobta keentay inay qaataan waa inay dhegaystaan dhinaca kale ee looyarada ama qareennada u doodaya qofka markaa la keenay maxaan ku idhahdaa maxkamadda waxaasoo dhan maxaa ka horeeya sulux waxaa la yihahdaa ka horeeya qofka intaan maxkamad la geenin in sulux lagu dayo waxaan kiiskan laisku haysto so marka wadahadallada aan xanafta lahayn ama af soomaaliga rasmiga xalinta khilaafaadka ee baashi ka soo bilaabanaysaa